dad odayaal afyaar ah ayaa ii yimid waxay ii keeneen warqad mooshin ku qoran yahay arrimihii waa ka wada hadalnay waan isla fahamnay waxaan rabaa insha allahu inaan halkan ka soo jeediyo mooshinkaasna wax kale ma ahayn keliya wuxuu ahaa in laga hadlo barnaamijkii amniga yacni in barbar baarlamaanka isagan waxay isaga aadan inuu ka ka wajaho waa sax mas-uuliyaddaas nin walba ayay saaran tahay cid gaara u leedahay male annagana si gaar ahayba noo taabanaysaa waa howlaheeni waa insha allah haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabaa inaan hadda inta ka soo jeediyo in labadii guddi guddigii difaaca iyo guddigii amniga galabta vil hargeysa aan isugu nimaano si aan u wajahno howlahaas meeshii nooga habboon oo barnaamijkaas ay iska leedahayna si aan si toos ugu abaarno in arrintaas ayaan soo jeedinaya insha allah haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan rabaa labada guddi inay galabta yimaadaan yacni villa hargeysa si aan uga hadalno barnaamijkaas dadka howlahaas le aan anaga u wajahi lahayn kadibna wixii ay guddigaas keenaan in markaas ay soo diyaareen golaha keeno si markaas aan ooga doodno barnaamijkaas